بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkaana waxa uu noqonayaa casharka lixdan iyo lix waxaynuna ku sharaxaynaa su-aasha konton iyo afar waxa uu yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala maa mithaalu asmaa'i alxusnaa min assunnah waxaynu ka soo baxnay uu inoo soo caddeeyey aayadihii qur-aanka ahaa oo uu asmaada ilaahay ay ku jireen oo aynu soo sharaxnay kabacdiba haddana uu wuxuu inoo sheegayaa ina tusaaleynayaa tusaale inoo siinayaa axaadiid ilaa sideed xadiid buu keenayaa oo ay ku jiraan asmaada allah subxaana wa tacaala oo an wanaagga badan waxa uu yidhi marka su-aasha maa mithaalu asmaa'i alxusnaa min assunna jawaabta axaadiidtu marka maadaama ay badan yihiin laba laba xadiid baan u sharaxaynaa xadiidka koowaad oo uu ku jawaabay waxa uu yahay wuxuu yihi qowluhu sala allahu calay wasalam mithlu qowlihi sal ly slam ayaa daliil u ah oo kutusaya uu nebigu yidhi laa ilaaha ila allah alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allah rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim xadiidkaas waa min xadiii waxaa wariyey imaamu albukhaari wa kayruhu waa min xadiidi cabdillahi bni cabaas waxa uuna bilowgiisu ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alay salam yaquulu cinda alkarbi nebigu markuu dhibaato dareemo karbigu waa dhibta iyo welwelka mashaakil markaad dareentid noocay doonta ha noqotee ayuu ducadan ilaahay ku baryi jiray asmaadiisa oo waxa weeye ilaahay ku baryi jiray wuxuu yidhi marka laa ilaaha ila allah intaas waa towxiidkii waa kalimatu tawxiid ay laa macbuuda bixaqin ila allah ilaahay jiritaankiisii iyo ilaahnimadiisii ayaad sugaysaa laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro markaasaa ilaahay sifaadkiisii iyo asmaadiisii la sheegaya alcadiimu alxaliim alcadiim ay allihii acdam min kulli shay horey baanu usoo marnay aayadahana waa ku jirta alcadiim waynu soo marnay alcadiim allihii weynaa waa ism min asmaa'i illaah waa cabdulcadiim qofka waa loo bixin karaa alxaliim isagana aayadaha wuu ku jiray waa soo marnay waa dulqaad badane oo waxay yidhahdeen culummadu macnaha dulqaadkiisa ayuu dadkii bilow aadmigii iyo makhluuqaadkii oo dhan iyagoo waxa weeye waynu u jeednaa maanta dadka iyagoo ilaahay caasiyaya ayuu u dulqaadanayaa markaasuu haddana wanaag oo dhan siinaya oo nicmadiisii ayay ku kibrayaan marka waa alxaliim waa dulqaad badane hadduuna ilaahay u dulqaadanaynin adduunkaba mar horaa la baabiin laha markaasuu halkaa marka alcaliim iyo alxaliim baa lainoogu sheegay labadaa isim ayaa lainoogu sheegay markaasuu waxa uu yidhi laa ilaaha ila allah rabu alcarshi alkariim waxaa la soo celiyey kelimatu tawxiid oo laa macbuuda bixaq ila allah rabu alcarshi alcadiim rabbiga carshiga weyn oo cadiimkaa rabbiga u ah marka waa alrabbiba halkaana lagu sheegay oo waa midka saddexaad oo xadiidku inooti waa isimka saddexaad oo xadiidka ku jira alrab awalna waa soo marna alcarshu alcarshi alcadiimna waxa weye waa carshiga allah subxaana wa tacaala oo cadiimkaa oo weynanka badan waxayna yidhaahdeen sida culummadu sida axaadiis tilmaantay carshigu isagaa makhluuqaadka ilaahay abuuray ugu weyn carshigana ilaahay baa ka sarreeya oo kasii weyn marka makhluuqaadka marka laga hadlayo waxa weye carshiga ayaa ugu weyn oo waxa weye maarata ugu weyna badan oo axaadiista qaar tilmaamayso samaawaadka oo dhan toddobada samaba haddii la duuduubo oo lagu tuuro carshiga waxay noqonayaan jinjin dhul cidlaa lagu tuuray oo kale jinjinta yartaa gacmaha la gashado goobaabinta yartaa oo kale bay la mid noqonayaan yaraan intay ka qabaan marka carshigu aad buu weyn yahay. marka laa ilaaha ila allah rabulcarshi alcadiim marka hadda waxaa lagu tilmaamay alcadiim inuu weyn yahay ee qiradiisa iyo waxa weeye ee, abuurkiisu inuu aad iyo aad u weyn yahay ayaa laynoo tilmaamaya kabacdu nabigu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah rabu الsamaawaati warabu اlardi warabu اlcarshi اlkariim halkaana rabbigii baa la soo celiyey oo waa rabbiga samaawaadka ay ilaahay mooye ilaah kale ma jiro ilaahaasoo rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda ah s- ee, dhulka rabbigooda ah alcarshi alcad- alcarshi alkariim hadda waxaa la yidhi warabu alcarshi alkariim hadda kariim waa sifa waxaa lagu tilmaamayaa macnaha sharaf iyo wanaag iyo markii hore weynaan baa lagu tilmaamay carshiga haddana wanaag iyo ammaan weeye kariim waa ay wax wanaag badan weeye marka hadda xadiidkan waxaa ku sugan waa sheegnay bukhaari baa wariyey waa min xadiidi cabdillahi bni cabaas waana ducada cinda alkarbi la akhriyo oo lagu ducaysto oo aad iyo aad u qiimo badan oo ilaahay lagu magan galo waxaa marka ku sugan oo xadiidkan ku jira saddex isim markii allah la iska daayo oo allah baa la tilmaamayaa ee laa ilaha illa allah allah lafduljalaala markii laga reebo waxaa ku jira alcadiim iyo alxaliim iyo alrab saddexdaa isim ayaa xadiidkaas tusaale ahaan shiikhu u keensanaya alxadiidu athaani xadiidka labaad wuxuu yihi qowluhu sala allahu calay wasalam yaa xayu yaa qayuum yaa da ljalaali walikraam yaa badiica asamaawaati walard yaa xayi yaa qayuum halkaana waxaa ku jira labadii aynu aayad kursida kusoo marnay allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum alxayi iyo alqayuum labadaba waynu soo fasirnay alxayi ee xayaat kaamila alihii lahaa oo waxa weeye aan geeri taabanaynin oo weligii noolaanayo baaqiya alqayuum waa alihii ay qaa'imun binafsihi wa qaa'imun bicibaadihi isagu cidna uma baahna oo waa qayim aan cidna u baahnayn waana wax walba kan maamulaya oo ay ku taagan yihiin qayuumu samaawaati walard dhulkan iyo samaawaadka iyo innaga kulli waxaynu ku taagannahay waynu ku noolnaa oo ku soconnaa waa maamulka ilaahay markii horena inagoon jirin ayuu allah ina abuuray oo ina keenay haddana isaga ayaa ina maamulaya oo waynu arki doonaa axaadiita wax walba oo dhulka jooga inuu allah maamulayo oo foodooda hayo marka alqayuum waa kan maamulaya oo koomkan sida uu u soconayo oo dhan isagoo gacanta ku haya marka alxayi iyo alqayuum ayuu ku tilmaamay yaa da ljalaali walikraam taas waa sifa waa kii ah, jalaal cadama u saaxiibka ahaa oo alcadiim waa soo marnay allihii u saaxiibka ahaa daljalaali sharaf iyo wanaag oo dhan wal- yaa daljalaali walikraam wanaag oo dhan u saaxiibka ahaa yaa badiica asamaawaat halkaana albadiic baa ku jira oo waxa weeye badiic waa kii bilaabay oo aan cidi uga horreynin samada iyo dhulka abuurkooda isaga ayaa bilaabay waa faadir samaawaati bay la mid tahay marka albadiic ayaa halkaana laga qaadanaya marka xadiidkana saddex isim baa ku jira alxayi alqayuum albadiic saddexdaa isim ayuu xadiidkana ku tilmaamaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu axmed iyo abu daawuud nasaa'i xaakim iyo gayruhum ayaa warinaya waa min xadiidi anas bni malikin radia allahu canhu waxa uuna yiri laftigiisu ahaa anas bni malik ayaa nebiga la fadhiyey masaajidka waxaana markaa ninbaa tukaday markuu ninkii tukaday ayuu ilaahay baryey oo uu yiri eh, allaahuma inii as'aluka biana laka alxamd laa ilaaha ilaa ant anta almannaan yaa xayu yaa qayuum yaa da ljalaali walikraam ducadaasuu ku baryey markuu ninkii saa ugu tawasulay oo asmaadii ilaahay uu sheegay almanaan buu sheegay alxay alqayuum ayuu sheegay axaad- markuu sheegay asmaadaas oo ilaahay ku baryey ayaa nebigu waxa uu yidhi oo ladii nafsii biyadihi wuxuu ilaahay ku baryay laqad dacaa biismihi alacdam Nab- wuxuu ku baryay ninkaasi allah isimkiisii weynaa oo idaa duciya bihi ajaab haddii lagu baryo uu ajiibo waidaa su'ila bihi acdaa haddii waxa weeye wax lagu weydiistana uu siiyo ilaa aakhir alxadiid marka waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan marka culummadu waxay yidhahdeen asmaa asmaada la yidhaahdo ismuhu alacdam waa qaar waxay yidhahdeen waa alxayi alqayuum qaar waxay yidhahdeen waa almanaan qaarna waxay yidhahdeen culummada waxa weeye isim kasta oo allah subxaanahu watacaala uu leeyahay waa ismu acdam laakiin waxay ku xiran tahay qofka ilaahay ku baryaya eh, caqiidadiisa iyo ikhlaaskiisa iyo sida uu ilaahay ugu baryo marka asmaada ilaahay oo dhan waa asmaa wanaagsan oo waxa weye walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha marka asmaada ilaahay oo dhan waa min asmaahi alacdam kulligoodna waxa weye ilaahay markii lagu baryo ilaahay qofka waa ajiibaya oo waxa weye hadduu khaalisan lilah ilaahay ugu baryo weeye marka labada xadiid waxaynu ka qaadanaynaa oo ku jira lix isim lix isim oo idaafaadka waa iska daynaynaa iyo sifaadka laakiin lix magac ayaa labada xadiid inoo ugu jira oo aynu kala baxaynaa oo waxa weeye alcadiim iyo alxaliim iyo alrab iyo alxay alqayuum oo eh, s- saddexdaa hore xadiidka hore ku jireen saddexdan dambena xadiidka dambe alxayi iyo alqayuum iyo albadiic waxa weeye marka asmaadaas ayaa ku jira marka insha allah xadiidka kalena waa arkaynaa saasaynu sharaxaynaa oo ma badinayno walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin